xamaasatay weliya khadar ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan marka koowaad ka tacsiyeynayaa dadka birmageydada oo lagu xasuuqay deegaankoodii iyo meesha ay deganaayeen diif dadkaasoo xoolo dhaqataa oo ay xasuuqeen maamulka axmed madoobe iyo ciidamadiisa qaar kamid ah ay xasuuqeen iyaga oo hadda ka horna ad og tahay dhibaatooyinka ay u geysteen beesha sare ee degan magaalada kismaayo naf iyo mool basay yeeleen iyo xasuuqay ku hayeen hantidoodana ku dhexeeyeen oo hadda wuxuu usoo wareejiyey dagaalkii iyo colaadii inuu maaragtay baadiyaha gaarsiiyo dadka walaalaha wada degay uu gaarsiiyo waxaan rabnaa marka arrintaas inaanan waxaan muujinaynaa arrintaas inaan ka xunnahay ko waxaan kaloo muujinaynaa inaanan arrintaa u dulqaadan karin dadka walaalaha oo beyga wada degan in colaad la dhex dhigo waana arrin uu rabo axmed madoobe inuu maaragtay colaadda ismaayataala usoo wareejiyo dadka deegaanka degan oo beyga wada degan taasna waxaan rabnaa dadka waxgaradka ah oo deegaanka wada deganna inay ka maaragtay gacan bira ku qabtaan kana xaalaan hadii aan la idmo axmedna ujeedooyinkiisa aysan fulin waxaa kaloo maqaalay u ah in loo diray firtaan nin la yidhaahdo iyo nin axmed daqare la yidhaahdo kuwaasoon ogahay inaysan waxba ka qaban karin kuwaasoon ogahay inay yihiin niman hadda axmed ku qancinayo inuu maraxaan ku dejiyo oo yidhaahdo bal niman baan u diray ayaguna aysan waxba ka oran karin hadallada meesha ku haboonna aysan dhigi karin sababtoo ah nin hurdo haddaad tuusiso asaga weeye waan naqaanaa axmed daare iyo ninka la yidhahdo fartaag inay laba xildhibaan yihiin xildhibaannimadoodan ay aaminsan yihiin inay u shaqaynayaan axmedoobe laakiin aysan ku matalin xildhibaannimadooda meesha iyo deegaanka ay kasoo jeedaan wayahay marka kuwaasi ma noqon karaan kuwa arin hal ka gaari kara arrinta dhacdada ka dhacday galiley ma ahan inay uga sii daraan ma ahan hal kama gaari karaan marka taas waxa weeye odayaasha dhaqanka beesha sare ayaa waxaan ka rabnaa iyo odayaasha dhaqanka beeshaas uu ka dhashay mooryaankaas axamedoobaha inay xal ka gaaraan ka wada hadlaan dhacdadaas aysan soo noqnoqon mar dambana aysan soo noqon dadka miyigaana aan la dhexdhigin colaad aan la dhexdhigin colaadaasna lagu damiyo wada hadal iyo askabgarad ka dhexeeya labada beelood qaab beeleedna loo xaliyo ma noqonayso qaab siyaasadeed in loo xaliyo marka halkaasaan uga baxayaa
waayahay sultan arrintan hadda waxa ay ka dhacday deegaanka diif weliba dhul miyi ah dadka loo geystayna waa xoolo dhaqato dadka deegaankaas oon la hadalnay iyo mas-uuliyiin deegaanada galiley oo kala joogo waxay noo sheegeen inaanay jirin hore wax dakana ah ama aana qabila oo dadka la dilay ay u geysteen marka maxay muujinaysaa in dilku uu kasoo gudbo kismaayo oo horey uu uga jiri jiray diibna uu soo gaaro arrintaa maxay muujinaysaa waxay muujinaysaa adeer waaba kuu sheegayba colaad ka dhexaysa beelaha wada degan ma jiro waxaa hadda arkahayay dadkii maydkooda markii lagu aasayay galiley kuwa beesha lagu sheegayo waxbay dileen laleeyahay oo ogaadeen baa kamid ah dadkii aasayay hadday inta kana qabiilo iyo aana qabiilo jirto iyo colaad ka dhexaysa beedkii lagu aasayay galiley wax kama aaseen niman as ogaadeenah kama aaseen taa waxay muujinaysaa inaysan jirin nin wax colaad ah oo dakana qabiilaha oo ka dhexeeya beelaha deegaan dhulkaas waa degaan marka colaadan waa colaad laga soo raray kismaayo loona soo wareejiyey xuduudda labada deegaan iyo dadka deegaanka wada degaan oo dadka wada degaan in loo soo wareejiyo si colaada kismaayo iyo culayska kismaayo saaran uu usoo wareego dhinacaan galiley iyo maaragtay meesha la diib iyo babaardhuun iyo afmadow iyo dhinaca dadka wada dego uu usoo wareejinayaa waana dhaqanka mooryaannimada lagu yaqaano wey axmed madoobe iyo hadda meel inuu ka baxo wuxuu rabaa labada beelood inay colaad joogta ah wada galaan oo colaad xun ka dhexayso oo xooluhu isu daaqi waayaan biyo la isu raabsan waayo wuxuu ka shaqaynayo taa marka waxa weeye waa in caqligu shaqeeyo oo odayaasha labada beelood ay ka fakeraan hadaysa colaad horey uga dhexayn dakana ka dhexaysa aysan jirinin inaan hadda dhexdooda colaad laga abuurin baan kula talinaynaa colaadaasna ay damiyaan xalna ay uga hadlaan siday xal uga wada hadli jireen oo nabadda uga gaari jireen wax kasta oo soo dhex marana ayagu inay ka xaalaan laakiin aysan wax siyaasiinayo wax ka socda axmedmadoobe midna aysan soo dhexgelin annagoo og welibaana ciidanka axmedmadoobe ay dileen oo dhimantuutaysan ay dileen oo baabuur teknika wata inay dileen aan ognahay taasna marka xisaabteeda iyo taladeeda annaga ayaa maaragtay siaan ula xisaabtamana axmedmadoobe mas-uulka ah laakiin waxaan ku talinaynaa odayaasha labada beelood inay xal ka gaaraan dhacdadan aysan khilaaf iyo maaragtay colaad hadda sii waarto labada beelood dhacdadaana aanan maaragtay aysan ka dhicinin maxaa arkaya odayaalkaa la egsmaayo leh colaada labada beelood waa in la joojiyo colaada labada beelood ka dhexaysa ma jiraan waa dad maaragtay lagu khasbay inta la isugu yeedo hool la geeyo la yidhi hadla oo sidaas u hadla waxaa lagu baabiinayaa ciidanka axmed madoobe dagaal dadka ay laayeen baa lagu baabiinaya dhiiggida beelood dagaal ka dhexeeyo way ku dirirayaan dadka deegaanka ay ku dirirayaan taas maaragtay baa ka xunaayin kuwa mareexaa sheeganaya ay saas u hadlaan dhibsa ma laho dadkaasi waa dad khasban wey dad hadli kara maaha waana dadkaan raadinayna xuquuqdooda inaan raadino helo wey oo rabna inaan ka xorayno axmed madoobe wey waa dad makacda aan kici karin dad deegaankoodi iyo guryahoodina lagu haysto maalin badan loo cagajulinayo waxaas yeelana laleeyahay oo ka hadli karin wax kale aan samayn karin marka ayagana waa u cudurdaaraynaa dadkana waxaan kula talinaynaa odayaasha dhaqanka labada deegaan inaysan colaadaas aysan maaragtay dhexdooda raba in laga uriyo inay ka hortagaan midnimo iyo wadajirkooda ay ku noolaan jireen ay ku noolaadaan wixii dhacayna ay uga hadlaan fadhi iyo wadahadal iyo xal ay ka gaaraan colaadaasna aan loo soo rarin xaggooda taasaan kula dardaarmaynaa insha allahu waan ratay annaguna waa kala shaqayn doonaa waana lagu guulaysan doonaa haddii alla idmo ma dhacayso waxaa ahmadooda dabacsan yahay inay ka dhacdo deegaankaas suldan waxaad tiri waxaa nagu maqaalo ah in dad gaar ah loo saaray arrintaasi oo ay ka mid yihiin cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag oo horey senatar usoo ahaa mar kalena dib loogu celiyey senatarnimada iyo maxamed daqare oo isaguna ama axmed daqare oo ah xildhibaan federaal ah oo mar kale isaguna dib usoo laabtay marka maxay ta iyagu danta ugu jirto in mar kasta dadkii ay matalayeen loo adeegsado in ama siyaasad ay ku caburiyaan ama ay siyaabo kale oo kala duwan ay u galaan arrin masiiri ah iyagoo aan waxba ka qaban karin
way ahayd waa runtaa waxay ahayd cabdullaahi sheekh ismaaciil waa xildhibaan wey waa senatar aqalka sara mar labaad ku guulaystay axmed dafarada sidoo kale wey oo mar labaad saxubin baarlamaanada federaalka wey markii wanaag waxay ahayd dadka ay masalayaan soomaalida ay matalaan oo xildhibaano iyo senataro u yihiin gaar ahaan gobolka galay gaar ahaan jubbalandna u yihiin waxay ahayd baarlad inay yimaadaan oo diyaaradda ay ku tagayaan kismaayo iyo nairobi waxay ahayd magaalada barneer inay ku yimaadaan bay bacdama ay dadkan masalayaan oo u yihiin xubnihii baarlamaanka oo federaalka ugu jiray ay yihiin inay magaalada barneer yimaadaan odayaasha iyo waxgaradka iyo deegaanka deegaankaas dadka kasoo jeeday lalaayay ay la shiraan odayaasha dhaqanka la kulmaan fakarka odayaasha dhaqanka ay qaataan waxgaradka iyo dhalinyarada iyo urada haweenka iyo dadka deegaankaas degan oo saday oo matalaan labadaba waxay kasoo jeedaan degmada baareere dadka lalaayada waxay kasoo jeedaan degmada baareere markii gooli ahaan laga soo tabay degmada laga hadlaya ugu dhow ama caalwa ha noqdo ama baareere ha noqdo labada degmo ugu dhow waa taas wey deegaankaas wey inay ka yimaadaan baareere odayaasha la kulmaan dhacdadan maaragtay ka tacsiyeeyaan inay ka xun yihiin muujiyaan u yimaadaan la qaybsadaan murugada iyo aaska la qaybsadaan ilmihii dadka waalidiinta oo dhintay dadka ay ka tageen iyo xaasaska ay ka tageen inay u tacsiyeeyaan dhaqaalo u geeyaan samaysiiyaan aaska ka qayb qaataan bay ahayd laakiin in axmed madoobe adeegsado oo halkaa ay tagaan waxay muujinaysaa dad la adeegsanayo inay yihiin dad aan damiir lahayn inay yihiin damiir aan lahayn dad aan wakiil ka noqon karin deegaanka iyo dadka shacabka oo reer gadow inay yihiin horena waa ugu naqaanay haddana rajo kama qabno waa hore waa kugu sheego waxaan ku yidhi nin hurda haddii marada laga qaado waa asagi wey fartaag haddii marada laga qaado waa fartaag axmed ismaa aniga axmed daqar haddii marada laga qaado waa axmed daqar ama ha hurda ama soo jeedo waa ayaga weye horena waa u naqaanay haddana waa naqaanay wax rajo ka suweynana male waxaa la rabaa dhiiggii dadkii shacabka la laayay in lagu baabi'iyo aan rabaa in loo tuso wejigii aan ahayd laga wareejiyo oo laga dhigo dad shacab oo walaalada ku dagaalamaya deegaanka garilay iyo diif in laga dagaalsada ayagaa la rabaa in loo maro oo laga ad laga qaylisiiyo war waxay iskala aqoon laayihiin inay yihiin xildhibaano federaalka oo ka madax banaan jubbaland oo ka sarreeya oo ah wakiilada jubbaland inay ka mid yihiin oo federaalka waxay isu qabaan xildhibaanadii axmed madoobe xukumay oo loo kalkaabay isu qabaan askartii axmed madoobe inay ka mid yihiin bay isu qabaan marka ninka noocaas ah oo noocaa loo adeegsanayo ma noqon karo wakiilka maxaan ku ihahdaa wakiilka dadka shacabka oo lalaynaayo ma noqon karo wakiilka dadka shacabka oo lalaynaayo waxaa noqon kara qofka damiir kale oo ka fakerhaya dadka dhintay iyo sababaha loo dilay iyo waxa ka dambeeya iyo ujeedada qofka fahmi kara qofka fahmi kara qofkaasaa wakiil u noqon karaa maaragtay dadka dhintay annagaana wakiil u ah annagaana ka naxayna wadahadal baa odayaashanadi dhaqanka baarneere kuwa joogagelinay kulligaa xiriir u samaynaa rabnaa odayaasha kale aan la xiriirno arrintaas aan ku dhamayno qaab wada hadal oo beeraha laakiin aysan usoo gudbin colaada ka ka taagan kismaayo oo magaalada dhexdeeda lagu hayo iyo siyaasiyiinta jubbalanta xorta ah oo rabno shirweynaha lagu qabto magaalada garbaarey oo jubbaland xor ah lagu dhiso ayuu ka dagaalamayaa axmed nuuryaan waxyaalaha uu dadka u leeyahay wuxuu rabaa colaad inuu tuso oo dadka afsamaha ah oo ka soo jeeda jubbaland oo xuquuqdoodii maqan tahay inay shirka garbaarey ka qayb galaan oo nabadgelyo darra awgeed ay uga qaybgeli waayaan alab noocaas u abuuraya inay garan inaan garan weyna maaha waa inaan garan karnaa arrintaas hadafka aan leenahay iyo waxa ka hor imaan karo dhan waa inaan aan ogaanaa wey marka axmed ujeedkiisu waxa weeye colaad inuu ka abuuro labada beelood oo la yidhahdo mareexaan ay ogaadeen baa dagaalsan oo shaksiga ka soo qaybgeli lahaa jubbalanta loo leeyahay iyo dhismaheeda garbaare uga soo qaybgeli lahaa inuu boqo inta kale loo dila qabiil madaxaysa taas qabiil qabiil kusoo duulayna ma jiro qabiil qabiilka kana u haystana ma jiro mareexaan ay ogaadeen dad wadarashada deegaana weeye walaalaha wax ka dhexeeya male laakiin ninkaa mooryaanka oo kenyaanka ay dabada ka wato iyo dadka isbedel doonka jubbaland ah oo qalo walba leh oo deegaanka jubbaland oo dhan ka koodan baa wax ka dhexeeya waxay ka dhexeeyey inuu u wareejiye qabiil ma aqbaleen kuwa hadda aad sheegayso xildhibaanada oo fakarkaa ku shaqaynayana dhib mala waxay la mid yihiin dad la safray la mid yihiin oo maaragtay lagu adeeganaya la mid yihiin waxba maaragtay isbedel kuma samayn karaan hadday tagaan diir bay imaanayaan iyo meelahaasay tagayaan doobley iyo meelahaas axmedoba wareejinaya hadda meel geegeynaya laakiin wax isbedelay ka samayn karaanna ma jirto ciday la kulmi karaanna ma jirto waxay ka qaban karaanna ma jirto insha allahu raxmaan hawshaasu halkaasay taagan tahay waana ku guda jirnaa inaan maaragtay odayaashii iyo dhaqankii labada beelood baan la hadallo gacmahaan aan isu gelino wixayna qaab qabiil iyo dekanadii sidii la aqoon jiray in looga xaalaan ka shaqaynayna haddii alla waaya waxaan ugelinaa arrinta ku saabsan dhowaan dalku waxaa ka dhacay isbedel iyadoo weli uu jiro isjiidjiidkii iyo murankii iyo kala aragti duwanaashihii aadka u fogaa ee saami qaybsiga jubbaland iyo in jubbalandu ay noqoto mid xor ah oo dadkoo dhami ay u wada siman yihiin waxaadna sheegtay in garbahaare shir lagu qaban doono yayse cidda garbahaare shirka ku qabanayso yayse ta cidda kasoo qaybgelayso maxaase looga hadli doonaa oo halkaa la filayaa in lagu gorfeeyo si loo dhiso jubbaland loo dhanya marka koowaad horta waxaan rabaa dawladda federaalka oo isbedelka ku yimid waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaan sugaynaa tallaabaqaadka dawladda federaalka soomaaliya maamulkeeda madaxweynaheeda cusub hadasha maxamuud horena waa u naqaanay oo waxqabadkiisa iyo weak pointigiisa iyo waxa uu yahay oo dhan horey baan u naqaanay hadduu haddase nin waayaarag noqday na waa sugaynaa masxaba tumayno bac bac bac soo dhawo ma dhahayn laakiin waxaan sugaynaa qaabka uu tallaabo qaado boqolka maalmood oo soo socda haddii waxaan ku naqaanay iyo qabyaaladii iyo kala sooci iyo waxa uu la yimaadana waa si qabanaynaa ana maamuli karto xasan sheekh waa naqaanaa ma ma ma ma suu raba nama yeeli karo ummad soomaaliyeed oo gobolka gala degan baan nahay jubbaland degan baan nahay siduu isagu raba nagama yeeli karo dabaqaadkiisana hadda nooga muuqatana maaha mid qurxoon waxyaalihii aan ku naqaanay wax kamid uu ku dhaqmayaa marka taas waa dawladda waana ka warsugaynaa waxay ku dhaqanto waxaa kale yaa qabanaya shirka jubbaland shirka loo dhan yahay jubbalanda loo dhan yahay waxaa qabanaya jaaliyadda jubbaland axkuda shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland deegaan saddexda gobol ku dhaqan jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado dadkooda shucuubtooda waxgaradkooda aqoonyahanadooda ururadooda dhallinyarada haweenkooda siyaasiyiintooda ayaa qabanaya shirka shirkana waxaa lagu qabanayaa magaalada garbahaarey waxaana lagu dhisayaa jubbaland loo dhan yahay baa lagu dhisayaa oo aan dadku ay shacbiga soomaaliyeed oo jubbaland ku dhaqan ay u dhan yihiin oo ay kaga tashanayaan aayahooda ayaa lagu qabanaya cid gaara u wadata ma jirto cid gaar loogu shaqaynaya ma jirto cid gaar looga leeyahayna ma jirto waa wax u dhan jubbaland dadka degan oo isbedel doonka ah wey waana shir la rabo inuu ka qabsamo magaalada garbaarey qof walbana maaragtay xuquuqda uu ku leeyahay uu ka helo shir cadaalad ku dhisan sinaan ku dhisan qofna aan lagu abuusayn qofna aan lagu xoogayn qofna aan xuquuqdiisa lagu duusan doonan wey waa shirkaas shirka rabna inuu ka dhaxo garbaarey ilaa la helo kismaayo oo kenyaanku ka baxaan oo xor noqotana isbedelku dawladda cusub oo jubbaland waxay ku shaqayn doontaa magaala madaxda labaad ee soomaaliya jubbaland ee garbaarey ay ku shaqayn doontaa waxaana markaa ka shaqayn doonaa xoreynta jubbaland baa caasimadda jubbaland ee puntland ka shaqaynayna markii la dhiso dawladda oo nidaamkeedii iyo golaheedii fulinta iyo baarlamaankeedii la dhiso waxaan ka shaqayn doonaa haddii aan leedno sida loo xoreyn lahaa caasimadii jubbaland ee bucale insha allahu marka jubbaland yaa qabanaya shirka jawaabteeda waa taas dawladda federaalka ee isbedelka ku yimidna waa ka warsugaynaa ma noqon doonta laakiin inaan ogaano tallaabaqaadkeeda iyo qaabkii u dhaqmaysa aan ogaano ma noqon doonto to aan usaxabtumi doono hadda kahor baan usaxabtumay oo soo dhaweynay xasan sheekh wixii naga raacayna waan ognahay oo meel bay noogu qorantay tallaabooyinka iyo aadnimadu dhibaatadu noo geystay waan ognahay laakiin maantana ma mucaaradayno mana usaxabtumayno waxaan sugaynaa waxa uu la yimaadaan sugaynaa wuxuu nala yimaadaan kaa wax ka leenahay hadduu la yimaado isbedel dhaba oo madaxweyne waayaanaga noqdo oo soomaaliya madaxweyne inuu yahay uu qirto oo nin wakiil ah ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba yahay uu qirto oo wixii shalay khaladaad oo ka dhacay uu ka umumaynayo uu qirto oo inuu hadda wanaajinayo uu qirto waa soo dhawaynaynaa hadduuse tallaabooyinkii aan ku naqaanay oo la yimaado noogama duwanaa axmedoobe isaga iyo axmedoobe meel baan ku qoraynaa tallaabadanadana way caddaa ka qaadi doona haddii alla waa tahay suldan mar sii horeysay ama maalin sii horeysay waxaa hadlay gudoomiyihii gobolka gado garabka dawladii madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo ama dawladda federaalk ee soomaaliya axmed bulle gareed canjeex wuxuu sheegay in shir dib u heshiisiin ama ayakatashi jubbaland horta ay uu dhici doono jaaliyadana uu la hadlayo oo uu baaq u dirayo inay ka qayb qaataan shirarkaasi marka shirkan idaga adigu hadda aad sheegtay iyo kaa guddoomiyaha horey meediyaha ama warbaahinta uu ula wadaagay wax xiriira ma ka dhexeeya
ha gudoomiyuhu isagaa gudoomiyihii gobolka nagu jaaliyad baa nahay ninka maamulka shirka noo hogaaminaya oo la rabo inuu gogosha dhigo waa maamulka gobolka gadawey isagoo guddoomiyaha u yahay wey oo guddoomiyaalkii degmooyinkiisa iyo taliyayaashiisa ciidamada oo amniga ka sugahaya uradiisa bulshada dhalinyarada aqoon-yahanadiisa haweenkiisa isaga weeye cidda laga rabo guusha uu fidiyo soomaali isugu yeero annaguna waxaan nahay dadkii talada iyo kala qayb qaadanayay suuragal suuragalnimada shirkaas inuu qabsoomo weye marka shirkaas uu ku baaqay guddoomiyaha gobolka axmed bulle iyo ka annagu aan hadda sheegayna waa isku mid weye kaasaana ka kaasaana ka jawaabaynaa weye adama isagao guddoomiyada gobolka uu yahay isaguna uu gogosha dhigay annaguna kaa rabna inaan xoojino oo ka shaqaynayno oo garab istaagno waa midka uu guddoomiya gobolka ku baaqay wey kaas wey adeegsada guri dad badan waxay aaminsan yihiin fashilka ku yimid in marka dib loo raaco siyaasadda gobolka kuraastii labada dhinac lagu soo kala doortay ee deegaankii garbahaarey laga wareejiyey ee ceelwaq loo wareejiyey in sabab ay u ahayd siyaasad xumo guddoomiyaha gobolka uu la yimid iyo maarayn la-aantiisa iyo kawarqab la-aanta bulshada marka shirkan hadda aad qaban qaaminaysaan soo lama oran karo kaas ayuu la mid noqon karaa mise waxaa jira waxyaaba isbedelay magacadan waa been wey guddoomiyaha gobolka fashil uu la yimid ma aha waxaa ku dhacay in shirka loo wareejiyo alwa xildhibaanada sababtoo ah badashii qaranka oo maamul goboleedyada iyo ka koobnayd ra-isul wasaaraha iyo duqa magaalada muqdisho ay ku heshay seventeen september bay ku heshay xaamadada markaa asaga garbaarnay ma ilaan karin axmed buulla gareedna kismaayo ma kaytin colaadda kismaayo iyo gadow weligeed waa taag ilamaa la doortay axmed madooba tobanka sano u joogay koo iyo toban sano u joogay maalinku ciidanka kenya la yimid oo ku laayay lixdan nin uu ku laayay birta dheer oo cabdil cabdil jare cabdille ku laayay dadka bilaa maanta colaadaas waa taagan heshiis lagu yahay ma jiro waa jirtaa dad u yaryeerto oo hadda kuwaas heergaa loo diro oo kale ay kamid yihiin u yaryeerto waa jiraan oo hadda meeshiis taagan laakiin ma jirto heshiis ka dhexeeya gado iyo kismaayo maamulkeeda axmed mula gareedna guddoomiyaha gobolka weeye waana cadayd axmed madoobe iyo wax ka socda intay garbaarada yimaadaan inay qabtaan shirka walow loo fasaxoolida guddiga dib dib heer federaal iyo heer degmaba heer gobolba inay garbaara imaan karaan shirka ay qaban karaan isaguna markii uusamareen one iyo two iri ku saxiixayay u ogaa inuusan garbaare tegi karin garbaarena ay kamid tahay doorashada deegaanka labaad ee gobolka jubbaland ay kamid tahay u ogaa kala uusan wareejin karin oo magaalo kale oo uu ka dhigi karay ma jirin caasimadaha gobolada la yidhi buana waa la haystay garbaare iyo kismaayo horax kismaayona midbaa lagu hortay garbaare taqaladay noqotay taa marka waxa weeye qorshe xumo uu la yimid guddoomiyaha gobolka maaha waa qorshe xumo uu la yimid maxaan ku radaa ra-iisul wasaarihii dalka ee hadda waktigiisu dhamaaday iyo axmed madoobe qorshe ay la yimaadeen wey oo ay ku fashirinayeen heshiiskii seventeen september ayna ku burburinayeen madashii qarag oo tashii qarag oo iyagu ay uxuubsibteen qabqablayaal dagaalo ay uxuubsibteen iyo nacayb ay u muujinayeen dadka deegaanka oo degaan gobolka gal kuwayo ay wataana ay kusoo qurqurteen ceel qaalow oo kenya helicopter tayara lagu qaaday xerada ciidanka ceel qaalow la geeyey lagu soo qoray lix iyo toban qof oo la yidhi waa deegaankaasi matalaya marka ma ahan wax uu malu ku lahaa gudoomiyaha gobolka ee waa wax uu ku lahaa wey axmedoobe iyo xuseen rooble midka ra-iisul wasaaraha lagu sheegayey iyo muuse geelle mid ayaga xabsi ugu jiray waxa noocaasa miiran ah weeye si kastaba ha ahaato hadda wixii waa dhamaadeen inbaa hadda la qoray oo la geliyey meeshii ayagana waxaa laga rabaa inay isu aqoonsadaan inay yihiin xildhibaano matala gobolka galab ee aysan isu aqoonsanin xildhibaano axmedoobe xukumo axmedoobe hadduu shalay idin maamulahayay maanta waa ka tagteen federaal baad tagteen mushaarka waxaa idin siinaya dowladda federaalka shararka waxaad ku leedihin daxwad baad ku leedihin waad ka mid tihiin baarlamaankii labada aqal oo qarankaad ka mid tihiin weli gacan ku rabis ha u noqonina axmed madoobe axmed meesha waa ka baxaya waktigiisa waa dhamaada maa maamuli doono jubbaland shirkaas buu ku egyaha ku qolan doona gargaarley ayuu cimrigiisu ku egya xasan sheekh ama ha raaca magisa raacay annagu shir baan qabsanaynaa isbekel doon baana la yidhahdaa jubbaland ayaa annaga ka tashanayna cidna hor istaagi karta oo dhihi karta ayayna kala tashanaysaana ma jirto cid lagu khasbi karta axmed raacana ma jirto intaas waxaan xeerinayay dowladda soomaaliya inay wax ka qabato oo intaas ugu baaqaynay intaa ugu baaqaynay oo diwaashideeda samayso haddii saa ay ka gaabsatay oo dowladda horena waktigeeda ku dhacay midaana aan ognahay wax ka imaan doona shirkaasaan ku baahnay shirkaasaa waxaa kasoo bixi doona maamul loo dhan yahay oo ka shaqeeya jubbalanda xorta oo guud ahaan jubbaland dadka shacubtaan ayahooda ay uga tashadaan waxaa qof walbana iyo xubin walbana iyo qabiil walbana dadku qabaayil bay wax ku qaybsanayaane iyo qabiil walbana uu ka dhex arki doona haddii aan leedno isagoon ku dulmanayn oo xuquuqdiisii uu raalliga ka yahay ka heli doono halkaasaan ku dhisan doonaa maamul meelaha naga maqan oo jubbaland ka maqan aan ku xoraysan doonaa haddii aan leedno aada iyo aad baad umahadsan tahay بعد كده السلام عليكم